Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Maxamed ayaa booqasho iyo is-xaalwareysi ugu tegay qaar ka mid ah waalidiintii ay carruurta ka laysay cudurka jadeecada iyo nafaqa-darrada. Sidoo kale, wasiirka ayaa gaarsiiyay deeq lacag ah oo gaadhaysa toddobo kun oo doolar si ay noloshooda ugu maareeyaan. Qaar ka mid ah hooyooyinkii deeqaha la gaarsiiyay ayaa wasiirka u mahadceliyay una duceeyay.
magacayga xabiib oo cabdi waaye wasaarka gargaarka allaha barakeeyo maamooyinka ilmaha ay ka maaragtay ka noqdeen baan nahay allaha barakeeyo saddex boqol iyo kontonaa nala siiye allaha barakeeyo adduuniya aakhara waxay noo keeneen wax barakaysa allaha nooga dhigo maaragtay kor iyo kaalmana allaha ka dhigo insha allah waan u duceyna wasiirka cabdiraxmaan oo u duceyna qaar allah siiyo intii garab taagan dowladda intaba gacanta waa tiisar allah ka dhigo bismillaahi raxmaan raxiim anigoo sahre maxamed buulaalay dhahaa wasaaradda gargaarka ayaana garab taagan maanta oo saddex boqol iyo kontonna siisay qaxootiga luglaaw qaxootiyaalkan luglaaw ayaan ku noolnahay wasiirka waa mahadsan yahay ilaahay kheyr hasyo maamooyinkii oo ilmaha yaryar oo ka dhammaaday baan nahay oo jadaacada ka dhammaysay inta noo soo dadaashayna allaha u dadaalo wasiirka gargaarka ayaana garab taagan maanta maalin kastana inayna garab taaganaado ayaan rabnaa wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa hooyooyinka uga tacsiyeeyey caruurtii ka geeriyootay waxaan maanta idinkugu imaanana waxaa weeye inaan inala qaybsano xanuunka marxaladda adag ee duruufaha aad ku jirtaan waxaan kaloo idinkugu imaanay maadaama aan madaxdiinni nahay inaan idiin tacsiyo oon idiin muujino garab istaag iyo inaad dareentaan inaad leedihiin madax idinka dambaysa oo xanuunka inala qaybsanaysa dalka duruuf baa ka jirta waan ognahay musiibooyin buu ilaahay nagu imtixaame waxaan rabnaa inaan idiin sheegno ilaahay subxaana wa tacaala dad waxaan nahay soomaali ah oo muslim ah ilaahay subxaana wa tacaalana dadku u imtixaama waad imtixaaman tihiin ilaahay baa idin imtixaamaya imtixaankaa uu ilaahay idinka qaadayana waxaa laydinka rabaa inaad ku samirtaan oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaataan ilaahay kuleehi wastaciinu bisabri wasalaad in allaha masaabri samarka iyo maaragtaa iyo iyo salaad inaad macuusad aad macuusataan oo ilaahay subxaana wa tacaala bariisana noqotaan annaga dadaal oo maxaa lahay carruurtiinan kale oo idiin hartay si ay u helaan mustaqbal wanaagsan waxbarasho iyo caafimaad waxaan idinku talagalnay insha allah qof walba inaan siino saddex boqol iyo konton doolar ood arrimihiis arrimihiina ku gudataan haddii xataa qoladii khudaar gadanayso ay ku gadato cid walba ma noloshiina aad ku maaraysa marka insha allahu dadaallo badanna waan idiin soo wadnaa intaasaa maanta idinku imaanay aad iyo aadaa u mahadsantihiin samir iimaanna ilaahay idinka siiyo mar walba inaan niyadda gashada inaan ila garab taagannahay dowladdiinna iyo madaxdiinnana u duceeya